walaal nesaray aada baad u mahadsan tahay dad kalluumaysato ah oo lix qofa ayaa ku qaraqmay badda shalay saacadihii adigu afartii saac ilaa wixii ka dambeeyey dadka hadda ilaa iyo iminka waxa weeye lix qof bay ahaayeen hal qof baa meydkiisa maantay lasoo helay shan qof iyo laashkii ay wateenna ilaa iminka gacan laguma hayo markaas sidee lagu ogaaday ma waxaa jirta cid arkaysay markii hore ay badda gelayeen mise waxa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qarraqmeen casarkii xilligii lasoo noqon jireen oo shaqada kasoo laaban jireen ayaa la waayey sida caadada ahayd markii ay afarta saac meelahaas way shaqo tagaan kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro markii xilligii ay soo laaban jireen la joogayna waa la waayay nimanka ma garat waan gartay markaa lixda ninba miyay wada socdeen oo hal doon bay wada wateen mise si gooni gooniya ayuu shilku ugu dhacay walaali maya hal doon bay wada wateen meel marfa ah oo xagaaga laga shaqeeyo xilliyada macnaha badda xiran tahay badda hindiya inteeda kale o dhan way xiran tahay hal marso oo la yidhaahdo dina oo degmada hoos timaada raasi dina bay nimankaas ka shaqo tageen hal doonah bayna ku shaqo tageen gooni gooni umaa shaqa tageen walaale waan gartay guddoomiye marka ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay ma baddii kacsanayd darteedunbuu u dhacay mise cid kalaa waxyeelaysay walaale sida la malaynayo cid waxyeelaysa ma ay jirdo badda hindiya bilaha lixaad iyo toddobaad ilaa sideedaad aad bay u kacsan tahay baddii oo kacsan bay nimankaani badda aadeen kabacdina waxaa la malaynayaa badda hirarkii badda inay mareen ayaa macnaha loo aananaya ilaa hadda gurmad aad u fara badan ayaa shaqo tegay maanta oo xad ahayd badda la aaday ilaa iyo ninka hal qof oo meyda baa lasoo helay ma garata waan gartay markaa shantii kale iyo doonidii ay wateen weli waa maqan tahay shantii qof ilaa iyo laashkii ay wateenba gacan laguma hayo gurmadkuna weli waxa weeye waa loo diyaar garoobayaa in macnaha la doono inkastoo xaaladoodu hadda aada qof ilaahay nolol ugu talagalana dee cidina dili mayso laakiin xilligan waxa weeye lama rajadu aad bay uhooseysaa rajadu aad bay uhooseysaa meesha tanna walaale dabayl aad u fara badan baa ka dhacda dina baa la yidhaahdaa adigu waxay u jirtaa degmada gumbaxbe waxay u jirtaa adigu shan iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa waana meel marso ah oo macnaha waxa weeye shaqada xagaaga oo halkaa la isugu yimaado dadka kalluumaysatada ay ay ka kaluumaystaan walaale ma garat waan gartay markaa xeebaha imika wax kaluumaysi kama socdo miya haba yaraate e badweynta hindiya walaale xiliyadan aynu hadda ku jirno waa meesha keliya oo laga shaqeeyo weeye laashashkaas nimankaan haddeer ay wataanin iyo doonyaha yeman baa halkaa ka kaluumaystaa halkaasaa la isugu yimaadaa laga kaluumaystaa puntland oo dhan badda hindiya meesha keliya weeye meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto waa xilli dabayla dhacaya nin waxa weeye bilaakan oo kaleeto badda hindiya lagama shaqeeyo ilaa iyo marsadaha keliya ma ahanin meel kale lagama shaqeeyo ma garat waan gartay guddoomiye marka nimankani ma iskood bay u shaqaysanayeen oo kalluunkaay soo helaanna ay u iibgeynayeen mise waxaa jirta cid ay u shaqaynayeen ama shirkado ama wadamada kale ee ka kalluumaysta badaha soomaaliya walaalna waxay u shaqaynayeen bahalo doonyo la yidhaahdo oo yaryar oo ka yimaado meesha la yidhahdo yeman doonyahaasa marsadaa kusoo xirta kabacdina kalluumaysiga badda baa loo keena wixii ilaahay soo siiyana doonyahaasay halkaa kaga gataaneen wax kale oo loo shaqeeyaa ma jiro iyo cid kaleto shirkada ah oo macnaha kalluun loo iigeeya laakiin doonyaha baa loo shaqo tagaa badda loo aadaa iyagaana wixii lasoo helo loo keena lagana gataa ma garan marka magacyadoodii iyo ma la garanayaa inamadaasi halkaa ku qaraqmay walaala dadkaas waxay isugu jiraaneen dad ka kala yimi wadanka soomaaliya oo dhan bay isugu jiraaneen dhalinyaro lix dhalinyarada nin walba gobolada puntland soomaaliya kasoo kala jeedaanin sida la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas bina marsada bina dadka u dhashay dadka kaleeto kulli gobolada soomaaliya bay kasoo kala jeedaanin walaal ma garatay run ahaantii meesha la yidhaahdo binana waa meel macnaha soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaani ay xiliyada xagaaga badda hindiya kacsan tahay ay ka shaqaystaan ma garat qaybtooda magacyadooda waa laisoo gudbiyey oo waan hayaa laakiin macnaha qaybo badan oo aanan kuusoo gudbin kara magacyadooda ayaa jira sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray inta kaleetana weli ilaa iminka macnaha insha allahu markii lasoo wada helodan warbixinta soo wada gudin doona insha allah ma markii ugu horreysay shil noocanihi ka dhacaa badda mise waa arrin soo noqnoqota walaala saaray arrinkan wuu soo laalaabtay aad iyo aad aad iyo aad buu usoo laalaabtay deegaankaas aad buu ugu soo laalaabtay dad badan oo la la-yahay marar badan oo sida bahala siximado la yidhaahdo iyo laashish bay dadku badda la aadaaneen run ahaantii sanadkii hadda ina dhaafay maahana sanadadii hore oo dhan dad badan baa lagu la-yahay ma garan waan gartay wax wacyigelina markaa ma la sameeyaayo dadka loo sheego de inkastay garanayaan baddii oo yihiin dad kalluumaysata ah oo xilliyada iyo siday baddi isku bedelaysana dabcan ay haddaanay xataa aqoon dheer u lahayn ay waaye aragnimo u leeyihiin haddana ma jirtaa waxyaaba dadka lagaga wacyigelin karo inaanay naftooda halis gelinin marka khatarsanoo kale ahy jirto aad iyo aad walaalle waxa weeye dadkani waa dad kalluumaysata ah shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda run ahaantii dadku waxa weye qof walbana wuxuu raadinayaa macnaha wusha uu ku noolaan lahaa dadkani wax kale oo ay ka shaqeeyaanin oo macnaha hadda ay qabtaanin malaha qof walbii wuxuu isleeyahay wushay aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha aad saaqad uga raadin lahayd baddaas waa aadaa dadka nin walbi baddaas uu shaqa ahaan macnaha waxa uu leeyahay beriska doono haddaad tiraada iska daana wuxuu ku leeyahay warde aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto mahaye maxaan macnaha waxa weeye qabtaa sidaa darteed marka walaale qofka haddaad u sheegto iyo haddii kaleetoba macnaha waxba macnaha qofkii nafta unbaad macnaha ku cayrinaysa qofku wuxuu isleeyahay meelaad nafta kula caradhid macnaha ka raadso magara